wasiirka batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya daahir mirad maxamuuda iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo soo gaaray magaalada beledweyne ayaa kulan la qaatay ugaasah yuusuf ugaas xasan iyo waxgaradka gobolka hiiraan iyagoo kala hadlay sidii xal loogu heli lahaa xiisadii ka dhalatay askartii ka tirsaneed ciidanka xoogga dalka ee lagu dilay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe sidoo kaleetana waxaa magaalada beledweyne soo gaaray oo kulanka la qaatay ugaasa yuusuf ugaas xasan inta badan duubabka dhaqanka gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan kuwaasi oo u yimid xalinta dhacdadii ka dhacday deegaanka ceelbarafa wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya daahir mira maxamuuda iyo imaam daahir imaam maxamuud oo ka mid ah waxgaradka ayaa ka hadlay kulankan iyagoona sheegay in ay la doonayo in xal waara laga gaaro xiisadii ka dhalatay askartii la dilaya ugaas waa mahadsan tahay walaalnimada iyo xurmada iyo sharafta iyo melgaha ee maamuuska adiga iyo dadka aad ka dhalatoon ka wada dhalannay ilaa iyo eroboorka ilaa iyo goobtan sida walaalnimada leh oo waalidnimada leh oo xurmada leh oo sharafta leh oo kalgacalka leh oo noogu soo dhoweysay jiisahmukalaan leh ilaahay yaa ku mahadsan idinkaa ku mahadsan waa idiin mahadnaqaynaa waana idinkaga garaabaynaa arrimaha aan u nimiday waan u soo gogolgalnay dhacdadii ka dhacday degmada ceelbaraf gobolka shabeellada dhexe oo dad wax magarataa waayeelku iyo mas-uuliyiintu waxay u qoolan yihiin waxayna ayagu hadlayn weligeena dhaqanka soomaaliyeed ummadda islaamka ahay intaan wax iska dhihi karno oo walaalnimo wax isaga dhihi karno oo waalidnimo wax isaga dhihi karno oon qaranka soomaaliyeed ka tirsanay kadibna aan wax ka wada dhihi karno sida ugu wanaagsan sida ugu raqan sida ilaahay aan ka rajahayno anu lisaankayna kelmad wanaagsan oo ummaddan walaalaha wada jirta si ay dalka iyo dadka iyo diinta u wada noolaadaan dadkii hore waxaa lagu soo dhoweyn jiray calamo iyo iyo caleemo cagaaran laakiin maanta waxaad dareemi kartiin anaga mare gaduudan madaxa kuxunta lagu soo dhoweeyey waxaana rajaynaynaa inaan xal waara u helno anugu maadaama wasiirkii ka matelayay beeshan kuna matelayey gobolkan dowladda federaalka ahayd ayaan ka socdaa wixii dhacayne yaa dhacayo yaa riday yaa sameey ma la dhahayo weerar qabiil lagu qaado ma ahayn weerar qaranka lagu qaado ahaa nin wato calaamaddii qaranka wato qarankan u dagaalamayey difaacyey in haddii alla ku idmahayo la dilana waa wax shareecada islaam ka reeban daris wanaaggana ka reeban wax qabiil noo nisbay karna ma lahan dabcan qofku qabiiluu galaa qabiil ayaan naha annaka ilaahayba buu sheegay inaan qabiilka isku aqoonsana laakiin laysku dulminnin anigan maadaama aan dowladdii federaalkayd aan ka socdo waxa aan u joogaa halkan in raggaa dhintay aysan ahayn sidii kuwii dhima jiray oo laba qabiil ay kala dili jirtay laba qabiil ka kala xaali jirtay xaalkeeda annagoo kaashanayn odayaasha dhaqanka ugaaska noogu horreeyo waxa aan u maamuusi doonnaa una wajihi doonnaa heer qaran aan wajihi doonnaa dhanka kale ugaasi yuusuf ugaas xasan ayaa isna dhankiisa ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan xalkeeda loo geli doono waxaan salaamaa imaamka iyo ruugiisa iyo ugaaska oo maanta noo imaado marti ah arrinta jirta awgeed culayskeedai imaam ku soo dhowaaw dadkaadii dalkaadii marti kama tihid arrintaan u imaateenna hadduu ilaahay yidhaahdana waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu ilaahay jidka towfiiqda ilaahayna waafajiyo culays badanna jiri maa imaam dadkaadi u imaatay mas-uuliyadda dhinaca ka haysida ammaan dhinaca ka hayaa imaam soo dhowaaw dhowaan ayay ahayd markii askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ee lagu dilay deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe